labadan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska iyo caawana qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah bal ka waran dhegaysta haddii dugsigii aad wax ku baranaysay ay fasalkii kula soo fadhiistaan islamarkaana ay ardaydii ka mid noqdaan in ka badan toban neef oo adhi ah wuxuu soo kaxeeyey shan iyo toban laxaad waa lixihii adhiga ahaaye garo oo uu wado eygiisii baa la socda iskuulkii unbuu keenay xafiiskii iskuulka looga arriminayey uunbuu lixihii soo hortubay ninkii wuxuu idhi adhigan waxay diyaar u yihiin inay iskuulka ku soo biiraan oo cashar loo dhigo oo ay kalaasyadan imika la qorayo ka qayb noqdaan
waxaa kaloo aan idii hayaa silsila suugaanaydii arraweelo oo haweenkii raggii ay fariintan mar kale u soo direen haddaan dumar wax idin barin hanaan wacan korriimiyo heemaal wanaag iyo hindisaha aqooneed hooya kula gacloon oo ku hanuuninaynoo hadafkaaga gaariyo kugu hayn dhaqaaq oo had iyo jeer ku gacan siin walle walle walle heer ma gaarteen himilana ma hanateen
sidoo kale caawa waxa aynu ku wada cawayn doonaa qiimo badaney qalbigayga qabsatay garocararka wadnaha jacayl qooniyo khatar geliya dhiga qaadi qalbi laba ruux qaadi maayo ada qafisheey waan ku qaayibay qaboojo dhabtaygu qabo
waa fanaaniinta cabdi jaamac qaboojiye iyo sahre mooge oo iyaguna barnaamijka caawa si wada jira inoola geejin doona barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington dhegaystayaal inta aynaan qaybahaasaan soo tilmaamay gudagelin bal marka hore aynu soo wada dhowayno bisha barakaysanee ramadaan
shuu magaceegu bilaaw mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan bishuu magaceegu bilaaw mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la midoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la midoobay islaamku midoobay ilaahay khayrkeeda hayna siiyo dhammaanteenma dhegaystayaale haddii aynu ku bilowno qaybahaan caawa idinku hayo barnaamijka islamarkaana aynu kacno dhanka iyo dalka galbeedka qaaradda yurub ku yaalla ee faransiiska oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacday sheeko warbaahinta dunida kuwoogoo loogu akhriska badan yahay si weyn u soo jiitay islamarkaana ay aad wax uga qoreen kadib markii dugsi meel tuula ah oo dalkaasi faransiiska ah ku yaalla uu nin dadka deegaankaasi ka mida dugsi xaafaddiisa ku yaalla uu keenay shan iyo toban laxaad oo ka mida konton neef oo adhiya oo uu leeyahay arrintan oo noqotay mid ardaydii dugsiga wax ku baranayey waalidiintii iyo guud ahaanba dunida ka yaabisay haddaba su'aashu waxay tahay maxaa keenay in dugsi arday joogto islamarkaana ay wax ku baranayaan xoolo lagu soo daro se siday u arkeen ardaydii kalaaskaasi ku sugnaa ee wax ku baranayey yaanan idinka dilin sheekadee bal aan soo dhoweeyo sahre ciidla nuur oo sheekadaasi inoo haysa haye sahre soo dhowow mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwaac ramadaan kariim baan leeyahay adiga iyo dhegaystayaashaba sheekadani cabdixakiino waa sheeka la yaab leh oo aada u qosol badan waa sheeko inagu cusub badanka dadka adduunka ku nool oo dhan waxaa dhacday mid ka mida dadka ku nool tuulo ku taalla dalka faransiiska oo xoolo dhaqata iyo beeraleya ayuunbaa subax dhoweyd wuxuu soo kaxeeyey shan iyo toban laxaad waa lixihii adhiga ahaaye garo haye haye oo uu wado eygiisii baa la socda iskuulkii unbuu keenay xafiiskii iskuulka looga arriminayey uunbuu laxihii soo hortubay maamulihii iyo macalimiintiibaa dee dabcan waa la weydiinaya waxa laleeyahy arigan xaggay ku socdaan ninkii wuxuu yidhi arigan waxay diyaar u yihiin inay iskuulka kusoo biiraan oo cashar loo dhigo oo ay kalaasyadan imika la qorayo ka qayb noqdaan waaba arday cusuba waa arday cusuba ulada la qorayo hayay marka ardaydii cusbayd macalimiintii way yaabeen saasaa loo eegay waaba laxa socda ku darso oo wuxuu sidaayo gacanta ku wadaa shahaadooyinkoodii dhalashada
haddaba hadda arday caadiya maaha waa lixii buu wadaa shahaadooyinkoodii dhalashada aad iyo aad haye haye wuxuu yidhi shan iyo tobankan laxaad anaa leh xilligaas iyo xilligaabay kala dhasheen waraaqahoodii dhalashadae caddaynayay waa kuwan Da'dooda waa- magacyadoodu waa kuwan da-doodu waa intan xilligii iskuulka la qorayay taagan yihiin in adeerayaal iga qoro buu yidhi intaas igaga maaragtay si kale kuma garatida shuruuduu shuruuduu buuxinayay
aad iyo aad haye markaa ma ka aqbaleen oo ma la geeyey maxaan ku dhahdaa in dugsigii ay galaan ay kalaaskii galaan En, waa la geeyey laakiin qorshihii baa horta dadkii qaarkoodna la yaab ku noqday qaarkoodna ay soo dhoweeyeen qaar ay u riyaaqeen de bini aadamka waa taqaanaa waa lagu kala fikri duwanaanaya haye haye waxa markaa la isweydiiyo dadka ina dhegaysanayna laga yaaba inay isweydiinayaan laxaha maxaa iskuulka lagala soo doonay iskuulku se ma wuxuu ahaa iskuul xoolaha lagu daro mise wuxuu ahaa iskuul dadku dhigtaan saaray su-aasha ugu muhiimsan waa taa Aad weeyaan iyo markaa aad.
sababta keentay maxay tahay in la geeyo iskuulkan waa iskuul caadiya oo ardaydu dhigtaan caruurta caadiga ah baa dhigataa waa iskuul dad badani ka soo baxeen oo dugsi hoose dhexa ah degmada waxaa degan dad lagu qiyaasay afar kun oo qof haye badankoodu waa beeraley iyo xoolo dhaqato laakiin marba marka ka dambeysa beryahan dambe waxaa soo yaraanayay tirada iskuullada gelaysa marka loo eego tiradii awal hore wax ka baran jirtay haye laba sababood baa lagu qiimeeyeyo mid waxaa loo gartay in dad badani ka guureen degmadaasi midda labaadna caruur badan oo aan dhalanin oo caruurta dhalanaysaa nambarkooga hoos usii yaraanaya ama tiradooda hoos usii yaraanaysaa marka marba xilli kasta intii la qori jiray ayay hoos uga dhacday marka tiradii iskuulkii dhexe iyo kii hoose dhiganaysa laba boqol iyo koob iyo lixdan caruur oo ardaya noqday Haye.
wato ma- eh, dhowaana madaxweynaha wadankaasi em- emmanuel macron wuxuu soo saaray siyaasad waxbarashadana lagu tayeynayo tirada badan ee iskuuladana lagu soo koobayo marka waxaa loo arkay iskuulkani inuu yahay kuwa laga maarmi karo ama ugu yaraan qayb ka mida laga maarmi karo markaa sahray baahi baa timi oo dugsigii mar hadday yaraadeen in la xidhaa laga in la baqay xidhaa laga baqday markaa u buuxinaya ninkan meesha ninkani markaa iyo dadkii xaafadda deganaa ama tuulada deganaa way fikreenoo waxay ka walaaceen iskuulkaa haddii la xidho caruurtaa dhigataa xataa waxbarashadooda de way seegayaan ama waxay noqonaysaa inay meelo kale u guuraan oo aanay hadda diyaar u ahayn Mhm.
habeen maalinimadii markii aada loo walaacay ee walaacii degmadu isku biiray ee la yiraa ma garanaysaa warkii xaafaduu in la isgaargaaray guuxay ninkii habeenkii u seexan kariba waayba iskuulkii oo la xidhunba daaqad laga tusay Haye, haye. kadibna marka dabada kasoo gala xola uu fikiro wuxuu is yidhi iskuulkan muxuu ku badbaadi karaa tirada ardaydo kordho soo maha dee laxahanba kaxeeya kusoo dira iskuulka saaray iyadana waxay isweydiin ladee dabcan iskuulkii saa tilmaantay iskuul arday dhiganaysay oo la joogay waxbarasho ka socotay buu ahaa ha dee caruur baa ku jirtay oo dugsigii dhiganaysay ha In- iyagii maxay idhaahdeen ma aqbaleen inay lixii la fadhiistaan oo dugsigii ka mid noqdaan maxay kaga horta falceliyeen maamulkii baa soo ogolaaday tacajiibka ahi haye waxaa loo arkay inay sax yihiin laxahan ay qornaan karaan iskuulka ay la la mid yihiin ardaydii ku jirtay markii la kaxeeyey xaggii fasalada loo kaxeeyey Mhm.
ardaydii naftaaba ka dhacday
haye kuwii yar yaraa way baqeen haye laxdee kalaaskii ugu soo galayso lala fadhiisinayo waa ma garanaysa wuxuu yidhi adigu caqlaad leedahay Carar carar maxaa carar maxaa dhaama intii waaweynada caqliga lahayd waxay dhaheen ma annaga nalacaayeena le iskuulka laxahay dhigtaan anagu ma laxaanu naha nalalama fadhiisanaya yidhahdeen laxuu iskuulka nala dhigan maayaan waan gartay marka arrintaasi weli way taagantahay ilaa sideedii bishan meeyaynu ku jirno arrinkaasi weli waa arrin warbaahinta caalamka iyo kuwa faransiiskaba haysta waxaa laga warsugayaa laxaha iyo goortay qalin jabinayaan horta saaray si kale kuma garatida dee indhii caalamkana soo jiiday dugsigiina la ogaa inuu xidhmayo Ha.
kolley imka waxau hadheen waa in loo gurmado intii doonayeen loo waa intan.
gurmanayaa oo dugsiga ayaa la badbaadinayaa laxahanay kalaaska fadhihi maayaan oo cashar dhigan maayaane Mhm.
fariinta uu doonaya inuu gudbiya waxay ahayd war annagii laxaayaguba waxaanu diyaaruna iskuulkaasi inuu noo furnaado tiina waa gudubta waa gud- waa gutay waajibaadkiisii aad iyo aad baad mahadsantahay Saaray.
adigaa mudan cabdixakiim ha haddii aynu sheekadaasi intaasi kaga soo gudubno dhegaystayaal intiini la socotay barnaamijyadii cawayska washington ee toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxay noo socotay silsilad suugaaneeddii arraweel oo ah dood suugaaneed u dhaxaysa ragga iyo dumarka islamarkaana sida magacaba ka muuqata ku saabsan arraweelo waxaana haddii aan dib idii xusuusiyo toddobaadkii hore ay noo maraysay iyadoo cabdi jaamac dheeliya oo ah hal abuur deggan magaalada muqdisho uu intuu silsiladda marlabaad ku soo laabtay islamarkaana uu furay xujo ay haweenku ragga ku xidheen taasi oo ahayda kadib markii ay su'aalo horle soo hordhigeen ragga islamarkaana ay ku hanjabeen haddii ay ka soo jawaabi waayaan in silsiladdu ay xidhmi doonto islamarkaana ay yegleeli doonaan xukuumadda ku dhisan hindisihii arraweelo waxaana tixdii iyo haddaba cabdi jaamac xujadaasi ku furay ka mid ahaa hal xidhaalo weeye hasha geela cunaysa misnahii way sharayntaa had bay libin haleeshaa colka hiirta waa beri harweynkaaga kaa dhaca adigoo hub iyo maal heelkaaga buuxaan dirirkaga hal qaadayn bal waxaad hambaysee hibatee xurmaysiya halxidhaalaha sheeg idinkaa hulaaqshoo dabka soo hilkinayee inaan idinla hurinaa way iskala han weynahay ama heese soo dira ama taaj halaabiyo daydaya hal aan jirin boqornimo halawdiyo hormuudnimo u sacabtuma malaa weydinaan helin boqornimo hallawdiyo hormoodnimo u sacabtumah malaa weydaani helin markii uu xaal halkaasi dhigay cabdi jaamac dheeliye ayaa haddaba dhegaystayaal uu dhankii haweenka gunmad culus uu ka yimi waxaana tixay arrintaasi kaga falcelinaysa magaalada garow ee xarunta gobolka nugaal ka soo dirtay muntaas siciid cali iyada oo soo dirtay maanse ay ugu magac dartay haafkeed ma gaadhaan waxaanay muntaas iyaduna ku bilowday hal abuurka doodiyaha uraarta furay ee suugaanta hodankaa hilinkeeda mariyow horta nabad ma sheegteen nugaal hoosadeediyo harwanaag garoowaan hadalkan ka soo diray hablihii dirkaygoo waan helay dhambaalkii leyli ay hogaankiyo u ahayd hormuudko kaltuunay hareertiyo midigtaba ka hayso geed harac qabow iyo nimca hooska geyse sagal inantii huriyana hiiliya akhbaaray gurigii hargeysaad hoobaan kasoo tirin sahra hoga tusaaleyn ku hagaajinayso hagarliyo usoo tabin xurma heeladeedii waqal hoore caynkii hubaal noogu miistee hadallada murtida dila ereyada hagaaskiyo huuhaada beenta ahana ay ka dhowrto salmi ay hubaashii u hibaysay gabayada hanka xaawaleyd iyo qeexi kara haweennimo uma kala harayno anna haatan taydii aan soo habeeyon sama hagoogaan hortiinaa ku furayaa sida hogol daruuroo hilaacdaan u da-yaa hoodaalayaashiyo ma hilmaami karo abid inta inaan haldooree howlkaree waxqabad lee hufan ee xaqdhowr lee haaleydaan ka qayb galay hoobayda tiriyo halgankan inoo qiray hambalyaan u dirayaa nimankii hugmaayo hanjabaada badiyow hogaankaad ku faanteen hibadii rag weeyo hanti gaara qaar yidhi haween uma qalmaaniyo ma haweysan karayaan heesaha ku sheegteen haddaan dumar wax idin barin hanaan wacan korriimiyo heemaal wanaag iyo hindisaha aqooneed hooya kula gacloon oo ku hanuuninayno hadafkaaga gaariyo kugu hayn dhaqaaq oo had iyo jeer ku gacan siin walle walle wallee heer ma gaarteen himilana mahanateen ha-ada kale waxay tiri maahmaa horeetiyo hadal guurti bari tiri dib haddaan u yaradayo tuqi reerka hagilaa habartii wax loo saar idinkuna haweenkaad ka hinaasaysaanoo hal u qurimaysaan inta ay helaan baad heensataan ka shubataan waxna uma hambaysaan hal kalean u galayaa horta inaan rageedow hooyooyinkiinaad hilmaanteen xaqoodii hablihii tolkiinaad haniyaha wadnaha iyo aada hanaqa goyseen cuqdad sii horreysaa giddi idin haraysee ha yeeshee ma garataan halistana ma fahantaan hebelowga magaciyo xilku meel ha joogay howlaha culayskaa hakad yara bal ii geli hal yar baan misaalayn heesaha ku suurayn haybadlow walaalow habeen qurabal soo jeed hurdadii ka baaqoo bal habsii dhallaankana deedna hiirta waa beri howlaha la raacday hoyga yaa la wada qabo hooyada sideedana hufnaa dumadka ula dhaqan hanad iyo walaalkii hodantii yarayd iyo hudo toosi dabadeed hoga ay xirtaan iyo u habee quraacdana dugsigana haddhowgee hauga harin intaa qura harka galayna soo celi caddayn baan u haystaa caddayn baan u haystaa kolley waad hadraysaan huraysaan karaysaan haweenkaa iskale iyo ragga kuma habboonaad ku hadaaqaysaan oo hawadaa la maraysaan maansada hirkeediyo hadalkan ku finayaa dumarkaad hafraysaan ragow aada huruuftaan marna aada bahiiftaan marna aada hallaysaan marna aada hodaysaan hogga aada ku tuurtaan waxay howl adduun iyo noloshiyo hayaankeed u horeen daraaddeed haddii laysu geeyo in kaleba ha joogtee hal iyo laba la qaatana haafkeed ma gaartaan haafkeed ma gaartaan waa inoo toddobaadka dambe iyo halka uu war ku dambeeyo mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay rabadaan wanaagsan iyo weliba cawaysin wanaagsan markanna waa qaybta hal abuurka iyo heesaaga waxaana caawa barnaamijka marti inoogu ah fanaaniinta cabdi jaamac qaboojiye iyo weliba sahre mooge oo nagu soo booqday daarta cohen building ee magaalada tan washington bal ugu horraynba aan barnaamijka ku soo dhoweeyey cabdiqaboojiye iyo weliba sahre mooge waad mahadsan tahay Aad iyo aad baan u waanu dhownahay dhownahay.
Thank you Shuruuc very aad baan u much.
dhownahay.
waan gartay aad idin kale waad mudantihin dabcan aad nagu soo booqataan stuudiyaha v o a ee washington En, dabcan waynu geli doonaa heesihiina iyo weliba fu- fanka iyo sugaanta aad eh, gaarka u leedihiin En, base marka horeba haddaa i weydiiyo markay dee dhegeystayaashii iyo dadkii sugaantiina la socday maqlaan cabdi iyo sahro jooga en, washington ugu horreyn ba waxaa kusoo dhacaya talow maxaa maxay u yimaadeen goormaa timaadeen se ujeeddada maxay ahayd bal saray ku hore bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, shirwaco waxaanu u nimi xafladii 18 may em, ee somalilan oo sanadkan aan ku qabanaynay maraykanka Eh, waxaanu kasoo bilownay minnesota Em, tanna waxa weeyaan waa magaaladii labaad aan idhahda dee aad buu wadanku u weyn anagu sidaanu moodno maahe Haya, gobolladii marka waa meeshii labaad aanu ka qabanay ahayd marka maraykan marka la idhaahdo dee waxa weeyaan waa malaha u ka ballaadhay intii aad modaysay bismi illaahi raxmaan raxiim marnaba intan sidan oo kale inuu noqonayo dee run ahaantii waxa weeyaan waa qaarad dhan laakiin had iyo jeer dadku maraykan marka la maqlo waxay u qaataan wadan wax yar bay u qaataan maogtahay aad iyo aad laakiin aad buu u wen yahay aad iyo aad cabdi haye Een, een, shuruuca kole intaa ay saare sheegtooyin bay ahayd oo een, een, dee xafladii dabaaldega somalilan 18 meydi baan u nimi oo- waana markiinu ugu horeysay runtii wadankan maraykanka waanu nimaadno ama show ku dhigno de si wanaagsan baa nooloo soo dhawey laba meelood baanu ka dhignay ramadaantiina way soo geshay oo ramadaan karim baanu dadku ku leenahay marka xafladiina si wanaagsan way dhacday maasha allah waa hagaag cabdi waxaad carrabaabtay in een, eh, dee maraykanka markii ugu horreysay ay taa timaadaan de dabcan qurbaawiyiinna waa tihiin oo dee in badan baad qurbaha joogteen waa jirtaa oo kolley soomaali marka la yidhaha dadka dee int- in badan inta badan joogay baad ka mid tihiin waa jirtaa En, eh, maxaa idinku la yaab badnaa maxaad aragteen maxaa idin cajab geliyey ka warramata waxna cajab geliyeen waanu aragnay wax aanu la yaabnana Waad aragtay.
waanu aragnay Haye, haye.
horta waxaanu aragnay wax wada waaweyn gabadho waaweyn Haye, haye.
goobo waaweyn dad- dad waaweyn waxaasoo dhan baanu aragnay weliba cuntadii waaweyneydna waa idiin dhimantaa kule taabaad noo qaranaysaa malaha
Ah, cuntada cuntada aad baad alla maasha allah cuntada dee everywhere you go waa cunto cunto cunto you guys eat a lot aad iyo aad waxaan- cuntada waad ku ya Iyo- iyo waxaan kaloo aragnay dad soo dhaweyntoodu aad iyo- even dee ma- ma- markaan saale soomaalida qura ma sheegayo qof een, dee maraykan caddaanka ah aan idhaahdee Waa run si wanaagsan haddaad su-aal weydiiyo tahay halkaa waxaas si wanaagsan oo kal iyo laaba ay kugu dhow- kugu jawaabayaan kusoo dhaweynayaan waa gaag aad iyo aad baad u mahadsantihiin En, sugaantaynu geli doonaa iyo eh, dabcan dee heesihiinii En, intaanan heesaha kale idin weydiinay aad idinku aad gaarka u leedihiin iyo kuwa kaleba En, maxaad ku furi lahaydeen barnaamijka ama ugu horreynba heestaad soo xuli lahaydeen aad dhegeystayaasha u soo xuli lahaydeen maxay tahay cabdi way noo soo xul marka hore- marka hore adiga kuu daaya hadda isagaad u daysay ayaa cabdi mas-uuliyaddaada ku saaranta Mm, qiimo badane qalbigayga mm, qabsatay garuu qararka wadnaha jacayl qooniyo qatar geliya dhiga qaade qalbi laba ruux qaadi maayo ada qafishee waan ku qaayibay qaboojo dabta igu qabo
yaa salaam dhegeystayaal dhegeysta habboon heestaasi qiimo badane iyo weliba codadka cabdi jaamac qaboojiye iyo weliba saare mooge
qiimaha qadarsiiye aanu qilaye qurux badane mid qiimaha qadarsiiye aanu qilaye qurux badane sibi dayax qayb maradaba nuur uga qaataan qosolkaagiyo qalin sheekada kaga qaataan sidii dayax qayb maradaba nuur uga qaataan qosolkaagiyo qalin sheekada kaga qaataan qiimo badane qalbigayga qabsatay garoo qiimo badane
qararka wadnaha jacayl qooniyo khatar geliya dhiiga qaadee qararka wadnaha jacayl qooniyo khatar geliya dhiiga qaadee qalbi laba ruux qaadi maayo ada qafishee wanku kaayibay iqaboojo dhabta igu qabo qalbi laba ruux qaadi maayo ada qafishee wanku kaayibay iqaboojo dhabta igu qabo qiimo badanoo qalbigayga qancisi karo qiimo badano qalbigayga qancisi karo qiimo badano qalbigayga qancisi karo
waa hagaag heestaasi haddaynu intaasi kaga nimaadno een, dabcan wada jirka aad u qaadaysaan een, sugaan kala duwan baa jirto dabcan aad qaadaan een, intayna taa gudbin heestan iyo macnaheeda marka kala hadlayda saa isugu jiibinaysaan qiimo badan oo qaboojiyay ammaan badan baa ka muuqata de ma idhaahdaa waa lamaanihii jacaylka se laysu ammaanaya loo qaadaya
wallaahi aniga rar- wax runaantii waxay la tahay dee horta wax laba qof oo isqabo oo aada isu ixtiraamo lagu tilmaamo taa ka fiican ma jirto Mhm.
waan ku faraxsanahay haddii eh, nalagu tilmaamo taas eh, waxba kama qabo waan soo dhaweynaya anigu waan garta marka heestu waa hees een, idinka iyo qoys ahaan iyo wanaaga iyo maxaan ku idhaahdaa noloshayda ka dhexaysa ku saabsan ها سي وسلام آه.
وسلام شروع aad iyo aad waad mahadsantiin رب- in heesaha kaleynu gudbi doonaa haddaan ku horeeyo sahra hadda adaan ku siinaya inaad ka horeyso Ay, walaalo.
n marka la yidhahdo dabcan hees cusub baa jirto dhowaanaad soo saarto oo daymada indhaha la yidhaahdo Sax.
indhahaasi daymada indhuhu ma indhihii caashaqa mise waa indhihii kale caadiga jalaacada
May, wallaahi waa indhaha caashiqa un haye Een, heesta waxaan eh, run ahaantii aan eh, ku hadiyaday cabdi oo dee odagayga ah Een, abwaankuse markuu samaynayay run ahaantii isagaa hadiyadiisii igu yihi saaraha heestasaan kula rabaa dabeetanaana waxaan ku idhi heesta cabdi baan aduna isagaad usii hadiyadaysa isagan u hadiyaday ya salaam waxaasaa jecel la yidhahdaa Waa- n heesta erayadeeda cidda samaysay iyo say kusoo baxday haddaad iyadana taa wax naga faahfaahina naga siiso heesta waxay siiyey fanaanka cabdi jibaar alkhaliiji laxanka isagaa iskale waa hagaaga dhegeystayaashanu sii dayn doonaa iyagaa inala dhegeysan heesta si fiican
daymada indhaha ku taraansaro macaankayga daymada indhaha ku taraansaro macaankayga مع الضرور هاللحظة لقدير سبيو تبعي العافي معك بقى
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin cabdi jaamac qaboojiye iyo weliba sahra mooga dhegaystayaal qaybo kale oo ka mida waraysigaasi waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijka cawayska washington intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
لما سنين